بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ميراث الأخوات من غير أم ولا لها ميراث كوذا قبلها ولا لها oo meydka la dhashay dhaxalkooda oo min hayri ummin hooyo kayrkeedna ka ahaaday waxaa soo gudagelaya wuxuu yihi tacliiqa almuraadu bihina alakhawaatu ashaqiiqaatu walakhawaatu min min alabi walaaluhu ama waa hooyo iyo aabbay ka yimaadaan oo qofka ku aabbayo hooyo ama e waa ku aabba keliya ama waa ku hooyo keliya kuwa meeshan looga warramaahi waa kuwa aabbe meydka ku aabbahayo hooyada ah ama ku aabbaha ah waxaanu kusoo guda jirnay meeshii shiikhuu uga hadlaayey asxaabulfuruud tobanay u qaybsamaan oo yidhi qaybtii sagaalaadaan gudagelaynaa marka maanta haddii alla yidhaahdo qaybta sagaalaadna waa alakhawaatu min hayri min hayri ummin akhawaadka waa gabdho waana walaalo oo meydka walaalay leeyihiin waana ama waa walaalo ku aabba iyo hooyo ah ama waa walaalo ku aabba keliya ah wuxuu yidhi marka shiiku laa yariu axadu min alikhwati aw alakhawaati maca wujuudi dakarin waariin min alfuruuci aw اlusuuli qaacido guuda ku siiyey sheikhu marka koobaad wuxuu ku yidhi laa yariu axadu axad ma dhaxlaayo wax oo min alikhwati walaalaha ka mida ragga ah aw ilakhawaati ama gabdhaha walaalaha ka mida maca wujuudi dakarin waariin iyadou joogo dakar waari ah oo min alfuruuci ka mid ah aw ilusuuli ama usuusha ka mid a walaalaha meydku walaalaha meydku ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeen horta maraysa wax dhaxlin ma jiraan mase ma jiraan waa jirtaa maraysa wax dhaxlinaa jirta waa goormay waa laba mar uu sheikhu sheegay labada mar mar ka mida waa laisku waafaqsan yahay marna khilaafaa ka jira marka laisku waafaqsan yahay waa haddii uu joogo dakar oo waari ah oo min alfuruuci ah dakar waari ah oo min alfuruuci ah hadduu joogo ibnun iyo ibnu ibnin iyo wixii kasii hoosey ibnun ama ibnu ibnin hadduuba joogo walaala wax miyay dhexlaayaan waxba dhexli maayaan ama wiilal ha noqdeen ama gabdha ha noqdeen waa dakar oo waaria oo min alfuruuci hadduu joogo waa dakar iska fiiri waa waaria fiiri furuucou ka mid yahay haddana marka labaad waxa waaye waa haddii uu joogo asal waaria asal waaria oo min dakar waaria oo min alusuuli ka mid a markaas uu dakarka waaridka uu yahay oo minal usuuli ka mida uu yahay ama waa jaddun ama waa ama waa abun dheh ama waa jaddun haddii ab wax jooga ay yihiin waa laysku waafaqsan yahay walaaluhu inayse waxba dhexlaynin haddii laakiin waxa joogaahi oo dakarkaahi oo minal oo waaridkaahi oo minal usuuli ah hadday yihiin jaddun hadday yihiin walaaluhu inay wax dhexlaayaan iyo inay dhacayaan iyo inayse wax wax qaadanayaan ma la isku waafaqsanya mase khilaafa ka jira khilaafkii aan soo hormarinaa ka jira markaas marka dakarka waaridka oo min alfuruuci ah la kala qaadi maayo laakiin dakarka waaridka ah oo min alusuuli ah markuu walaalaha ridaayo waxaa loo kala qaadaa maruu bilijmaaci ku ridaayo iyo mar khilaaf ka jiro riditaanka walaalaha la ridaayo aa loo kala qaadaa haddii wuxuu aabba yihiin waa bilijmaaci waa ridaa walaalaha oo walaalo walaalo ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeene macalabi wax ma dhaxlaan laakiin haddii wax jooga awowan yihiin masal masaladu waa khilaafiya wuxuu yihi marka laa yariu axadu min alikhwati aw alakhawaati maca wujuudi dakrin waariin oo min alfuruuci ka mida aw ilusuuli waaya gabdhahan walaalaha marka waxay u qaybsamaan laba qaybood laba qayboodaa soo gudageliya markii laga reebo qaybta hooyada keliya ka timid kuwa aabbayo hooyo meydka ku aabbayo hooyo ah iyo kuwa ku aabbaha ah keliya wuxuu ku hormaray marka kuwii ku aabbahay hooyada ahaa marka wuxuu yidhi miiraatu shaqiiqaati bitacsiibi bilkayri wa bitacsiibi maca alkayri wa bilfardi miiraatu shaqiiqaat kuwa shaqiiqaadka aan ku hormarayna say wax u dhaxlaan shaqiiqaad haddaad maqasho maxaa laga wadaa ama shaqiiqa haddaad maqasho maydkii ku aabbayahee hooye tahay qofkii ku aabbay hooye tahay waxay wax ku dhaxlaan uhi shiikhu bitacsiib casaba waxbay ku dhaxlaan oo bilgayri ah bisabab algayr waa markii walaalkood joogo walaalkood markuu joogo wa bitacsiibi maca algayrna waxbay ku dhaxlaan waa sida noo imaan doonta haddii a la yidhaahdo markay gabaru joogto maydku dhalay ayay walaalo gabdhuhu waxay noqonayaan casaba noqonaayaan maca algayray noqonaayaan casaba maca algayr wa bilfardi faradna waxbay ku dhaxlaan gabdhaha shaqiiqaadka ah saddexdaas waxbay ku dhexlaayaan kow waxaan idhi waxay ku dhaxlaan bitacsiibi bilgayr laba waxay ku dhaxlaan bitacsiibi maca algayr saddex waxay ku dhaxlaan bilfardi fayarihna bitacsiibi bilgayr waxay wax ku dhexlaayaan gabdhaha shaqiiqaadkaahu casabayn bilgayri lagu casabeeyo ayaga kayrkood waa wiilkii la dhashee idaa kaana lilmeyti akhun shaqiiqun waa haddii meydku uu leeyahay akh shaqiiqa hadduu leeyahay ayaguna maxay ahaayeen shaqiiqaad soo maahneen shaqiiqaaday ahaayeen marka wiilkan maanta la joogaahu muxuu ayaga u yahay walaalkood ku aabbaya hooye ah haddii walaal ku aabbaya hooyaa meesha uu joogo waxay wax ku dhexlaayaan casabanimay wax ku dhexlaayaan casabadana waxaa la yidhaahdaa alcasabatu e bilgayr lidakari milu xadi lunhayayni yan maalka u qaadanayaan lidakari milu xadi lunhayayni ayaga iyo walaalkood ama walaalaha la dhashay ama hal walaala ha noqdeen ama ha bateene wayarina bitacsiibi casabaynna waxbay ku dhaxlaan oo maca algayri ah ida kaana lilmeyti unha min alfuruuci waariatun bilfardi wax ku dhaxlays casabatun maca algayr waxa la yidhaha jira casabatun maca algayrna waxaa noqda akhawaadkaa noqda bes akhawaadkaa noqonaya oo ama aabbaha xaggiisa ka yimid iyo hooyada ama xagga aabbaha keliya ka yimid waa goormay maca albanaati aw banaati libni waay ama maa maa bin maca albinti aw maca binti libni ayay waxay noqonayaan casabo casabadaasna waxaa la yidhaha casabatun maca algayr aa la yidhaha casabatun maca algayr waa gabar casaba noqonaysa casabay noqonaya waxaa laga wadaa ahlufuruudku waxay soo reebeen ayay wada qaadanaya hadday ahlufuruud joogaan ahlufuruudku waxay soo reebeen ay wada qaadane haddayse wax u soo reebinna waa iska tege wax la-aanay noqoneen waa goormay markii gabdhaha walaalaha ahi oo meydka walaalihiisa ay casamo noqdaan ama hal gabar ha noqdeen ama ha ka bateene waa haddii meydku gabar leeyahay gabar meydku leeyahaa joogta meydku ka dhala ka dhinta meydku gabaruu dhalay ayaa joogta ama gabdho badan oo meydku dhalay meydka walaashiis markaas waxay noqone waxa la yidhaahdo casabay noqone casabay noqone waxay istaageen booskii walaalkeeday istaageen sida walaalkeed ba casaba u noqon lahaa iyo casaba u noqone saas darteed wixii walaalkeed xijaabi lahaa anka way xijaabee markaas walaalkeed wuxuu xijaabi lahay way xijaabe markaasaa sida noo imaan doontaa wiilka ku aab ku aabbaha meydka ukta shaqiiqada ah waxay xijaabi markaas wiilka ku aabbaha ama ku hooyada wiilka ku aabbaha ama gabadha ku aabbaha way xijaabi doontaa haddii ala yidhaha se waxay istaagtay booskii walaalkeeday istaagtee akh shaqiiqa booskiisoo kale istaagi masaladan marka ah in gabadha walaashaahi ama gabdhaha walaalahaahi ee haddii meydku uu gabar leeyahay oo bintun ay joogto ama bintul ibni ay joogto inay casaba noqonaayaan masalada ah ma laysku waafaqsan yahay mase waa masale laysku khilaafsan yahay saxaabadda dhexdeeda waa laysku khilaaf cabdullaahi ibni cabbaas ayaa saxaabada inta kale ku khilaafay cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay waxba ma leh waxaa loo keenay masale ay ku jirto bintun iyo ukhtun wax dhaxshiyaa la yidhi ukhtun waa walaal maydka walaashiis iyo bintun markaasuu yidhi lilbinti annisfu walaysa lilukti shay-un wala gabadha walaashaana waxba ma laha gabadha walaashaana wax ma laha markaasaa la yidhi ina cumara qadaa bikhilaafi haada cumar ibnu khaaaba wuxuu xakumay sida adugu aada xukuntay khilaafkeed markaasuu yidhi antum aclamu am illaah antum aclamu am illaah adinka miyaa horta waxa masalada waxa ay dadkan wax ku dhexlaayaan yaqaana mase ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah yaa saatan wax waxa kubuu ka wadaa wuxuu ishaarahay dheheen culimmadu aayaddii suuratu nisaa ku jirtay oo ahayd in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka aayaddaasuu ka qaatay inaan gabadha walaashaa waxba lahayn markay gabarh la joogto inay casama noqoto iska daayeen wuxuu leeya ilahi wuxuu yidhi in imru'un halaka haddii qof dhinto laysa lahu waladun qofkaasoon walad u sugnayn canugu ma leh walahu ukhtun laakiin walaashiisaa joogta falahaa nisfu maa taraka wixii meydku ka tegey barkiisay leedahay gabadhan marka markay wax leedahay waxa waayuu yidhi waxaa shardi ah inaan wax canuguu joogin se ilahi wuxuu yidhi in imru'un halaka laysa lahu waladun laysa lahu waladun soo lama dhihin shardiyaa ku xidhan markii walaalu wax qaadanaya gabar walaaluhu walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka haddeerna wuxuu yidhi gabaraad joogtaad leedihin bintun aa la yidhi wa ukhtun marka waxba ma lahay dheh ou leeyahy laakiin saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam intii kale iyo culammadii muslimiinta oo ka dambeeyday way ku khilaafeen cabdullahi bn cabbaas arrintaas waxaana la yidhi aayaddu daliil uma aha in gabadhu dhacayso walaashu inay dhacayso daliil uma aha uktadu inay dhacayso laakiin daliil waxay u tahay inaysa farad wax ku qaadanaynin annaguna hadda kuma aanaan dhihin faraday wax ku qaadaneen ee waxaa lagu yidhi waa casabo wixii soo haray leedahay wixii soo haray leedahay xoolaha xoolaha wixii soo haray leedahay aayaddana waxaan lagu sheegay in haddaan ilmo joogin haddaan ilmo joogin waxaa aayadda lagu sheegay inay gabadhu nus leedahay laakiin markaan ilmo joogin gabadhuna ay joogto wixii ay lahayd lama sheegin waxay lahaydna waa casabaa leeyihi waa inay casaba tahay yacni markii gabadhu joogto gabadhu aysan niskana lahayn waxa ay leedahay waa casabaa leeyihi waxay kaloo deliishadeen xadiiska cabdullahi bn mascuud oo saxiix albukhaari ku jiray cabdullahi bn mascuud waxaa loo keenay masalo ay ku jirto bintun iyo wa bintu ibnin iyo wa ukhtina loo keenay cabdullahi bn mascuud waxaa la yidhi masaladan ka shaqeey masala bintun ayaa joogta wa bintu ibnin iyo wa ukhtun markaasuu yidhi laaqdiyanna fiiha biqadaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama masaladan waxaan ku xakumaa uu yidhi xukunkii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam lilbinti annisfu gabadha waxay leedahay xoolaha bar walibinti libnina assudusu bintilibnina waxay leedahay assudus suduskan maxaa lagu magacaabi jiray takmilat huluayn wa wamaa baqiya falilukhti uu yidhi wamaa baqiya falilukhtiya iskale waa nas marka nabiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday oo xadiid nabi ah in nabigu calayh isalaatu wasalaam saatan wax u dhexashiiyey oo gabadha haddii gaba haddii ukhtada haddiiba gabaru joogto inay maa baqiya ay leedahay oo casaba tahay waayahay marka gabadhu marka waa casabo alakhawaat maca albanaat aw banaati libni maxay noqonayaan casabay noqonayaan casabadaasna waa casabatun maca algayr wayarina bitacsiibi maca algayri ida kaana lilmeyti unha min alfuruuci waariatun bilfardi unha min alfuruuci furuucay ka mid tahay waariatunna waa ay tahay waxbay wax ku dhexle bilfardi wax ku dhexle ama waa bintun ama waa bintu ibnin fayakunna akhawaatku waxay ahaanayaan bimansilati alikhwati alashiqaa wiilashii walaalaha ahay oo meydka ku aabbahay hooyada ahay booskii siiyey gabdhaha walaalahun markaas joogayaan sida kuwaasu casabo u ahayeenay casabo u noqoayaan kuwaasu waxay ridaayeenna kuwaan waa ridaayaan wayarina bilfardi faraday wax ku dhexlaan akhawaatku shaqiiqaadkaahi fii maa siwaa daalika waxaan wixii ka soo hara markay casabada yihiin oo casabatun maca algayr ama casabatun bilgayr ay waxaan ahayn ay yihiin lilwaaxidati annisfu yaa u sugnaata yani qaabkii faradka waxu dhexlaayaanu sheegaa lilwaaxidati annisfu walithintayni fa akara athuluthaani yaa u sugnaaday mihaalu irihina bitacsiibi bilgayr shaqiiqaadkii oo wax ku dhexlaaya casabanimo oo bilkhayri wax ku casabeeyeen an yamuuta waa inuu dhinto shaksun can ukhtihi ashaqiiqa wa akhiihi ashaqiiq labadaasuu ka dhintay qofkaa dhintay wuxuu ka dhintay walaalkiis iyo walaashiis labadaasuu ka dhintay an yamuuta shaksun can ukhtihi ashaqiiqa wa akhiihi ashaqiiqi walaashiis ku aabbaya hooyaa iyo walaalkiis ku aabbaya hooyaa bes uu ka dhintay falahumaa almaalu kulluhu maalku labadooda udhaxeeya say u qaadanayaan laakiin lahu wiilka waxaa usugnaaday sahmaani walahaa gabadhana sahmun waaxidun wa miaalu irihina yani lidakri milu xadiluntayayna laga wadaa wa miaalu irihina bitacsiibi maca alkhayr miaalka markay dhexlaayaan gabdhuhu casamayn ay maca alkhayr waa casamaynayaan an yamuuta shaksun shaksu inuu dhinto can bintihi ayuu ka dhimanaa wa binti ibnihi iyo wiilkiisa gabadhiisa iyo wa ukhtihi ashaqiiqa iyo ukhtadii shaqiiqada ahayd iyo wa akhiihi oo min abiihi akhiihi oo min abiihi aabbihi xaggiisa ka ahaada waa walaal ku aabbaa bes iyo walaashiis ku aabbaya hooyo ah iyo gabadhiisii iyo wiilkiisu gabar u dhalay falilbinti annisfu gabaru baray leedaha soo maa walibinti libnina السدس تكملة الثلثين انت سوران سومرنا وللشقيقة الباقي شقيقتنا وحي صوها ليلة ولا شيء للأخ من الأب الأخ من الأب وحوى ما أنت ملا صوبت ما أنت وحكولها وامحي قبرنا شقيقتها حجابتي قبرنا شقيقتها ما أنت حجابتي وهي قبرنا شقيقتها وحي جوكتا بوسكي أخي شقيقة هي جوكتا akh shaqiiquhu hadduu joogana akh liabin wax miyuu qaadan karaa waxba ma qaadan karo baahbaha maa dhaxashadii soomaalidu sheegi jirtay waa laba bahooday keliyiin soo ma mar haddii akh shaqiiquhu meesha joogo akh liabin meesha waxba uma yaallaan booskiisii marka akh shaqiiqah waxaa maanta joogta ukhtun shaqiiqa ah oo sida kaasu casabo u noqonaya ayaduna casabo maanta u ah oo gabadhan sababteed ku casabowday gabadhan iyo gabadha gabadha meydku gabadha meydka dhalay sababteeday ku casabowday waa casabatun maca alkhayr casabatun maca alkhayr saas darteed waa iyaduna waxay riday wixii walaalkeed ridi lahaayay riday oo akh min abin ah wa mihaalu irti alwaaxidati bilfardi mihaalka dhaxlidda ay gabdhaha shaqiiqaadka wax ku dhexlaayaan ama gabadha shaqiiqada ay wax ku dhexlayso farad ay wax ku dhexlayso gabar keligeeda farad ay wax ku dhexlayso oo shaqiiqo ah an yamuuta shaksun can ukhtihi walaashiisa u ka dhintay ashaqiiqa wa zawjatihi waakhiihi min abiihi waakhiihi min abiihi waaya falishaqiiqati annisfu walizawjati alrubcu walilakhi min alabi albaaqi alakh liabin hore waa waa loo riday haddeer maxay u ridi weyday horeba waa u rideen meydku wuxuu ka dhintay zawjatihi iyo waakhiihi min abiihi zawjatihi maxaa tidhahdaa ukhtihi ashaqiiqa iyo zawjatihi iyo akhiihi min abiihi zawjadu markaan maxay leedahay farac waarita miyaa jooga maxay leedahay arubuc ay leedahay ukhtada shaqiiqadaana annisfiyay leedahay waayahay akhiihi min abiihina ma dhaca maanta maanta dhici umaaya waa casabo maxaa yeelay awooday ku rido maanta ma laha oo casabo maaha maanta ukhtada shaqiiqada maanta casabo maaha hadday casabo ahaa laheed casabatu maca alkhayr waa u dhici lahay soo maaha casabatu maca alkhayr hadduu ahaa lahay waa dhici lahay waa dhici lahay alakh min abin see waxay joogtaa waxay leedahay awooddii walaalkeed iyada la dhasho ku aabay hooyadaha ay markaas leedahay haddaysa laakiin awooddaas wadanoo maanta aysa casabo ahayn ma ridi karto alakh min abin ma ridi karto saa darteed bal inay rida iska dhaafa casaboba noqonaa wa mihaalu irti lfintayni bilfardi laba gabdhood oo shaqiiqaad ah mihaalka markay wax ku dhexlaayaan farad an yamuuta shaksun can ukhtayhi labadiisii gabdhood laba gabdhood oo walaalihiisau ka dhintay ashaqiiqay ashaqiiqatayni wa ummihi wa cammihi ashaqiiq laba walaalood laba gabdhood oo walaalaho isaga la dhashay oo ku aabbaya hooyo ah iyo aab iyo hooyadiis iyo adeerkiis shaqiiqa uu ka dhintay falishaqiiqatayni maxaa u sugnaaday athuluthaani ayaa u sugnaaday walilummina waxaa u sugnaaday assudusu walilcammina الباقي باقي وليه ومثال, ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض مثالك دحالك إن كبضا لبو أي فرض وحكو لحلايان وشغيغات أن يموت شخص وشخصين ولنته عن أخواته الثلاث وكدنت ولا ليس قبل ولا ليس أسدح والشقيقات أهوليبا شقيقات كوابيك كوابك لي ما كويك لي ما وشقيقات وجدته هي أيديس أمي أبيه أمي أبيه وكانت سوسين دي ما أها وأخيه من أب من أبيه هي ولالكيس أو حق أباه ولالكاه فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأبناء الباقي أو سناد وللأخ من الأب الباقي أو سناد على كل قبله walaalaha ah oo meydka walaalaha la ah waxaa loo kala qaadaa inay xagga hooyada ka yimaadeen iyo inay agga aysan ka imaan agga hooyada keliya ay ka yimaadeen xagga aabbaha iyo hooyada ama xagga aabbaha kuwa xagga waxaa lagu hormaray kuwii xagga aabbaha iyo hooyada ka yimid kuwii xagga aabbaha iyo hooyada ka yimid wuxuu yidhi sheikhu mar waxay wax ku dhaxlaan casabay wax ku dhaxlaan hadday wax dhaxlaayaan عصبة لكن بالغير مرنا waxay ku dhaxlaan عصبة مع الغير marna waxay ku dhaxlaan farad wax ku dhaxlaan markii faradku wax ku dhaxlaayaan waxay qaadanayaan marna waxay wax ku dhaxlaayaan ee nusi wax ku dhaxlaayaan waa haday hal xabad tahay haday ka badan yihiin halka xabana waxay leeyihiin thuluthan kay leeyihiin miraathu al-akhawati min al-abi la tarithu al-akhawatu min al-abi ma'a wujudi dhakarin warithin min al-ashqa'i mutlaqa ولا مع وجود أنثى اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حد الأنثيين ويه أخواتك مركب حالك بودقلينا أو من, من الأب أها ميتك مركب كو آبيهين والله شين لك وكو آب بس كو يما كو آبي هو يما كو هو يكلينا ما أيوة كو آب بس وكو آب لكن وكلبه وكلبه maydka iyo akhawaadkan waa kala bax waana dhadig akhawaat hadaad maqasho waa gabdho hore waxaan usoo marnay ikhwa iyo akhawaadba meeshay rabaan baa ka yimaadeen ama aabbayo hooye xaggeeda ka ahaadeen ama xagga aabba keliya ama xagga hooye keliyahe marba hadduu joogo dakar waarit ah oo min alfuruuci ah inaysee waxba dhexlaynin walaal meesha waxba kuma leh sidoo kale hadduu joogo dakar waarit ah oo min alusuuli ah aabbaha waa bilijmaac awowahana khilaafaa ka jirana ayaguna wax dhaxli maayaana niri waxaan soo haray shaqiiqaadkii waa soo marnay intaas markii laga reebay say wax u dhexlaayeen waxaa jira akhwaat ka oo lium liabin ah bes ayaga maxaa say wax ku dhexlaan waxaas guud oy kuwa kale la qabeen walaalaha kale la qabeen ka sokow wax ma loo dhigaa shuruud kale loo dhigaa ayagana shuruudda sirdiga koobaad waa inuusan joogin akh shaqiiquhu inuusan joogin akh shaqiiquhu waa inuusan joogin intaas waa la fahma soo maa akh shaqiiquhu mar hadduu meesha yimaado waxba ma dhaxlaayaan akhawaadka liabka waxba ma dhaxlaayaan mutlaqan wax dhaxli maayaan ama walaalkood ha la joogo ku aabbaya hooya ama yuusan la joogin waxba dhaxli maayaan bahubah ma dhaxashadii la sheegaya halkaas ka imaanay waayahay marka labaad waa goormay waa haddii laba gabdhood iyo wax ka badan oo shaqiiqaaduhu ay joogaan markaasna waxba dhaxli maayaan haddayse badbaadinoo wax badbaadiye aysa helin haddayse badbaadinoo wax badbaadiye aysa helin goormay wax badbaadiye heli karaan waxay ku badbaadi karaan in wiil ayaga ku la dhashay oo uu joogo wiil ayaga la dhashay inuu joogo ayaga shaqiiq u ah inuu joogo ku badbaadi karaan markaas akhawaadka badan ay joogaan akhawaadkaas waxaa la siinaa shaqiiqaadka ah uluaana la siinaa wiilka ayaga la dhashay iyo ayaguna waxay isku noqonayaan casabay isku noqonayaan akhawaadka abkaa casabay isku noqonayaan kadibna waxaa la siinaa xoolaha loogu qaybinaa lidakari milu xadi lunhayeyni xoolaha loogu qaybinaa haddii ukhtun shaqiiqa oo keligeedu ay joogta see la yeelaa ukhta shaqiiqa oo keligeedu nus wax ku dhaxliha joogta maxay qaadanayaan akhawaadkan liabika maxay qaadanayaan uluaankii maxaa ka dhiman sudusaa ka dhiman soo maaha suduskaasaa halka xaba iyo wixii ka badanba loo dhexaysiinaa takmilata uluayni aliley takmilat uluayni u qaadanaya suduskaasay qaadanaya suduskaasay qaadanaya wixii intaas ka soo hara waxay la mid yihiin gabdhihii shaqiiqaadkaagan soo marnay ay la mid yihiin marna casabatun waxay noqonayaan bilhayr marna waxay noqonayaan casabatun maca alhayr casabatun bilhayr waxay noqonayaan haddii walaal shaqiiqhu ayaga uu la joogo casabatun maca alghayrna waxay noqonayaan haddii ay la joogto bintun hadday la joogto ama meydka gabardhiisii keliya ay joogto meesha gabar meydku dhala iyo gabdha meydku dhale hadday joogaan inta ka soo hartana waxay ku dhexlaayeen sida shaqiiqaadku ay wax ugu dhexlaayeen faraday wax ku dhexlaayaan faradkuna see loogu qaybinaa halka xabo nusiyay leedahay wixii hal xabo ka badanna maxay leeyihiin auluaan ayay leeyihiin intaas waa la fahmay soo maa shaqiiqaadki waxay uga duwan yihiin shaqiiqaadki waxay uga duwan yihiin in iyaga waxaa u daran alakhawaat liabin wax waxaa jira mar haddayba meesha joogaan aysan waxba qaadanaynin waa kee kaasi waa akhun ashaqiiq alakh ashaqiiq hadduu mar meesha joogo ama ikhwa alashiqaa hadday marba meesha joogaan mid iyo wixii ka badan kuwan laa maxalla lahu min alicraab ay noqaaye waxba waxaa laga sii maayo dhaxalka akhawaadkan liabinka haddii gabdho badan labay wixii ka badan oo shaqiiqaadu ay joogaanna ayaguna dhaxal heli ay maayaan haddaan wax badbaadiyo aysa helin waxa badbaadi karaa waa maxay waa hee waa akh ayaga la dhasha haddii akh ayaga la dhashay uu joogo lidakri milu xadil untayayn ay u qaadinaayaan haddii waxaan nidhi hal gabara oo shaqiiqahu ay joogtana akhawaadkan maxay qaadanayaan ama hal xaba ha noqdeen ama ha ka bateene maxay qaadanayaan sudusay qaadanayaan ulutaankii wixii ka haray gabadhii nus ukhtadii shaqiiqada ahayda nus qaadee soo maa ulutaankii wixii ka haray isla leeyihiin halka xabo iyo wixii ka badani halka xabo iyo wixii ka badan culamada qaar waxay dhahaan haddii aankee markaas ukhtada keligeeda ay joogto walaalkood ayaga ou joogo anke suduskay leeyihiin walaalkuna casaba iska noqaa walaalkuna casaba noqonaa iyaga la dhasha ayaguna suduskay qaadanayaan takmiilata uluayn qaarna waxay dhaheen baahidaas saas in la yidhaha baahi looma qabo sudus qaada maayan gabdhuhu markaas walaalkood joogo ku aabbay hooyaa markuu joogo waxay qaadanayaan casabay la noqayaanoo lidakari milu xadil unhayeynaya loogu dhufanaa ama suduska ha uga bato xasabadu ha uga badato ama ha uga yaraateen waayahay intaas waa la fahmaan umaleyna waayahay intaas wixii ka soo hara akhawaadka shaqiiqaadka ay la mid yihiin wuxuu yihi marka shiiku miiraatu akhawaati min alabi laa taritu alakhawaatu min alabi wax ma dhexlaayaan maca wujuudi dakarin waariin min alashiqaa'i muطlaqan ashiqaa maxaa laga wadaa kuwa meydka ku aabbahay hooyada ragga meydka ku aabbahay hooyada mid ka mid a haddii la helo gabar ku aabbaa keliyu waxba meesha kuma laha mulaqan aysa waxugu lahayn mulaqan maxaa laga wadaa ama walaalkeed ha la joogo ama yuusa la joogin haddii walaalkeed la joogo waa isla dhacaya haddausa la jooginna keligeeda dhaceewa akh shaqiiqu marba hadduu meesha yimaado waaya walaa maca wujuudi inatayni fa akara min ashaqiiqaati na wax ma dhexlaayaan joogitaanka kuwaan ay joogaan inatayn iyo fa akara oo min ashaqiiqaati ashaqiiqaat waa gabdho meydka ku aabbaya hooya oo labay wixii ka badan ah ilaa an yakuuna lilmeyti akhun min abin oo u ahaada mooye meydka inuu u sugan yahay akhun min abin maahane oo gabdhahan muxuu ku noqonaa markaas gabdhahan la dhasha gabdhahan la dhasha mooye fa yarina macahu gabdhaha alakhawaat liabin ah fa yarina way dhexlaayaan macahu ay maca akhin min abin bitacsiibi wax kula dhexlaayaan lidakri milu xadil unhayeynayana loogu qaybina xoolaha ayaga iyo wiilka wayaina wiil hadday ka badan yihin wiilal yihiinna waa la mid wayaritna maca ashaqiiqati alwaaxidati assudusay dhexlaayaan takmilata uluayni sawaaun waxaa sinan kunna waaxidatan markay takmilata uluaynka qaadanayaan kunna waaxidatan ahaaya ahaadeena am akara ama ka badan laa yaziidu lfardu faradku ka ziyaadi maayo can asudusi biziyaadatihinna uga ziyaadi ou maayo intaas waa la fahmaan malena wamiiraatuhunna alakhawaat liabin miiraadkooda fiima siwaa daalika waxaan wixii ka soo hara ka miiraati shaqiiqaati waay calaa maa sabaqa tafsiiluhu shaqiiqaadkii sidaan kusoo marna shaqiiqaadkii wixii intaan ka soo hara kala mid yihiin intaanay shaqiiqaadki uga duwan yihiin inta kale shaqiiqaadki kala mid yihiinoo mar waxay ku dhexlaayaan casabatun ee بالغير مرنا عصبة مع الغير مرنا فرد فرد كاسنا هدي هالعبتها وحيلها هاي النصف هدي كبديهن الثلثان أي إليه مثال إثهن مع شقيق شقيقتين بالتعصيب وحو مركا مثالي ربا شيخو انت اوغا دونايين شقيقاتك مركا وحو إميلات إثهن مع الشقيقة مع الشقيقتين بالتعصيب لبا قبلوت ayay wax la dhaxlaayaan oo shaqiiqatayn ah casaba ahaanin wax uga ula dhaxlaayaan ayaga casaba ah ee gabdhaha shaqiiqataynka ah casaba maaha laga wadaa waayahay an yamuuta shaksun ayaa dhintay can ukhtayhi ashaqiiqatayn uu ka dhintay labadiisii gabdhood labadiisii walaalood laba gabdhood oo walaalo ah oo shaqiiqatayn ah ku aabbayo hooya iyo wa ukhtihi min abiihi iyo walaashii oo xagga aabba ka timid iyo wa akhiihi min abiihi iyo walaalkii oo xagga aabba ka yimid asna gabar iyo wiil ku aabba bes iyo wuxuu ka dhintay laba gabdhood oo ku hooyay ku aabba ah falishaqiiqatayni labada ku aabba iyo hooyada ahoo gabdhood athuluthaani ayaa u sugnaatay walilahina oo min alabina iyo walukhtina oo min alabina waxaa u sugnaaday albaaqi xoolaha inka soo hartay له سهماني ويلك سهماني وليه هي لبا نصيب ولها سهم واحد اي للذكر مثل حد الانثيين و حدا ويل كانوا جوج لهين على ابو بكر هي ويل كان هدو سو جوجين اخان او من اب هدو سو جوج لهين اختدان ما انت محي قاده له معجوبه نقلته wax soo hara lama arkay isaga badbaadsi say sababtiisa ku badbaad ومثال ورثهن مع الشقيقه السدسه مثالك markay dhaxlaayaan shaqiiqada maceeda suduskay dhaxlaayaan an yamuuta shakhsun can ukhtihi ashaqiiqa wa ukhtihi min abiihi wa cammihi ashaqiiq intaasuu ka tegey waa walaashiis ku aabbay hooyaa iyo walaashiis ku aabbaha keliya iyo adeerkiis ku aabba aabbihiis ku aabbay hooyaa cam ashaqiiq saasaa laga wadaa meydka aabbihiisow ku aabbay hooyeen falishaqiiqati annisfu شيغاد نص إلى وللأخت من الأبناء السدس أو سناد تكملة الثلثين الثلثين كوحي أكاتكتي قبردو مركي نسك قادتي شيغادو أي إلى هاي قبردان الأخت من أبناء وللعم الباقي سوى عصبه ومثال آخر مثال كله أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق maxuu ka dhintay walaashiis ku aabbay hooya iyo laba gabdhoodoo ku aabba ah bes iyo hooyadiis iyo adeerkiis shaqiiq ah falishaqiiqati annisfu waliluktayni min alabi assudusu assudusu takmilata athuluthaini haba bateene waxay leeyihiin sudusay leeyihiin walilummi assudus yaa u sugnaaday walilcamina albaaqi adeerkuna baaqi uu leeyahay calaa kullin shaqiiqaadka iyo akhawaadka liabin ah waxay ku kala duwan yihiin dhowr xabo waxay ku kala duwan yihiin akhawaadka liabinka ah in waxa ridaahu inay ridaayaan alakh shaqiiqa ridaaya iyo wixii ka badan waxaa kaloo ridaaya gabdho shaqiiqaad ah shaqiiqaadkuna waa ridaayaan haddaan walaalkood ayaga casabeeyaa uusa jirinna waa ridaayaan hal gabarahoo shaqiiqaa hadday joogtana waxay dhexlaayaan ama ha bateen ama ha yaraadeen macay ku dhexlaayaan sudusay wax ku dhaxlaayeen takmilatu thuluthayn inta kale waxay kala mid yihiin shaqiiqaadkay kala mid yihiin inta kale shaqiiqaadkay kala mid yihiin waxba kuma ma dooriyaan wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alamu billahi tawfiq